salaatu subxi miyaa lala jahrayaa alfaa'ita mise waa la siraysanayaa marka la qalaynaya waa lawaa waa lala jahrayaa sida dee aynu ku aragnay xadiidka sidaa u tukanayseen u tukada buu nebiguna marka waa in lala jahrayo halkaa hore baabkaa hore gebagabadiisa waxaa ku yaalay reer banu najaarow iga iibiya ayaa nebigu uhi meeshan aan masaajidka ka dhisayo markaasaa waxay yidhaahdeen lacag kama doonayno laa nabqii bihi hamanan waa halkay noogu dambaysay casharkeeni riwaayo kalena waxa ay sheegaysaa in markaa uu nebigu iibsaday cumuuman waxay u muuqataa un markaa inay dee ka daayeen rasuulka oo nebigu diyaar buu ahaa agoon baa lahayd markaa si kastaba ahaatee in malaa dee iyagii un la siiyey agoontii oo la khaarajiyey baabu itikaadi almasaajidi fi dduur marka dariskeenani wuxuu la xidhiidhaa guriga ilaahay subxaana wa tacaala ama guryaha ilaahay aladabu fiiha wa macaha adaabta lagula noolaanayo adaab aada u badan oo qiimo leh oo qofka muslimka ay iska istaahilaan ayaynu arki doonnaa oo ay ugu horrayso horta inuu adiga xilbo kaa saaray inaad masaajidka dhistaba qof walba inuu masaajidka dhiso ama ka qayb qaataaba horta xoog iyo xoolo inay wax ka galaan ayaa la iska xil saaraya ummadoo dhan bu xilkaasina saaran yahay qolo qura qolo quran ma saarna aadaabtaasi xagga markaa dhismaha iyo camiraada cilmiga iyo cibaadada iyo nadaafadda iyo waxoo dhan abwaabtan isdaba socdoodan waa adaabta iyo in laga dhib la-ado masjidkii haddaanad waxba ku tala inaad ka dhib la-ato can caaishata qaalat waxay tihi markaa itikaadu lmasaajid fi duur duurku waa waxa weye waa xaafadaha xaafadaha dhexdooda in masaajidadii laga sameeyo oo loogu talagalo can caaishata qaalat waxay tihi amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu faray bibinaa'i lmasaajid masaajidada in laga sameeyo fi duur daaraha dhexdooda oo markaa mararka qaarkoodna loo isticmaalo deegaamada iyo xaafadaha ama reeraha dhexdooda waxaa kaluu faray wa an tunadafa in la nadiifiyo wa tudayaba la udgooneeyo saddexdaasaa la isku daraya waa masjidkii uu dhisan yahay masjidkii waa la nadiifinayaa masjidkii waana la udgooneynayaa waxaynu laga yaabaa guryaha iminka madaxdu gasho ama maqsinkaaga hurdada iyo fadhiga inaad u hanweyn tahay oo wax alla waxaan masaajidka lagu leeyahay ku samayn aanad ku samayneynin meelaha dadka mas-uuliyiinta lagu qaabilo brotocolaat bay leeyihin iyo nidaam waa meel qof bani aadama lagu qaabilayo waa meel aad reerkaaga ku qaabilayso waa meel aad ku istiraaxayso aad ku nasanayso iskuulladu nidaam bay leeyihiin cusbitaalladu nadaafad bay leeyihiin maa baalog ilaahii boqorka halkii lagu qaabilayay ee uu kugu soo dhaweynayeed ka helayse waxaanad guryaha kaleba ka helayn oo dembi dhaafa ile meel kale lagama helo dembi dhaafa marka qadiyadaasi aada bay muhiim u tahay in dhismaha masaajidaduna badnaadaan masjidkuna uu noqdo halka sidaa caaisha amar buu nebigu ku bixiyay waalamru yaqtadi lwujuub dee waajib buu keenaya nadaafadiisiina waa waajib udgoonkiisiina waa waajib marka nafti waa inaanay ka cararin meesha naftu waa inaanay ka cararine ay ku nasataa waxaan aynu arkayno o dhan waxaa laga ilaalinayaa masjidka in uu qofkii ka firdhado ayaa laga ilaalinaya laakiin waa inuu soo jeclaystaayo meeshuu ku nasanaye ku istireexaye ku wardiyaye maskaxda iyo qalbiga iyo ruuxda uu ku nasanayay waa inuu noqdaa oo diiqada aanu dareemin ur iyo kulayl iyo qayle iyo buuq iyo waxaa hadduu qofku dareemo shaydaanka u tiltilmaamaya bal kan buuqa eeg iskaga carda bal urtan eeg bal dhaskan eeg waxaasoo dhan baa laga digaya can samurata annahu kataba ila bni inankiisii wuxuu u qoray waraaq ama bacd fa ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yaamuruna wuxuu rasuulku na fari jiray bilmasaajid an nasnacahaa inaanu ka samayno fii diyaarina deegaamadayada iyo xaafadahayaga oo aanu jerin deegaan muslimoo bilaa masjida wa an nuslixa inaanu hagaajinno sancatahaa farsamaynteeda habudhis qurux badan in loo sameeyo adag wa nudahirahaa aanu nadiifino intaasaa la isugu daraya nudahirahaa dahaaradu waa maydhidda iyo wanaajinta intaasaa la isugu daraya marka islaaxu lbinaa wasunca guriga sida ugu fiican ee loo sameeyo waana masaajkuna kasii wanaagsanaada zakhrafa oo dhaldhalaalin iyo bilic iyo mashquulin keenaysa iyo suncadaa kala duwan suncadu waxa weeyaan waa itqaanka iyo adkaynta iyo hagaajinta oo wixii lama doonayn dee dhaqsawduma dhismihi dahaaraduna waa taas inta xadiidkana kaa horuu sii ayidaya weeye marka dadku markay meel qorshaynayaan ama degayaan waxyaabaha ugu horeeya la qorshaynayo ku jiraa masjidku ayuu ugu horeeyaa baabun fii xasal masjid masjidka qururuxa yaalla can abi saalixin qaala wuxuu uhi kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray ina arajula qofku idaa akhraja alxasaa min almasjid markuu ka soo saaro xabadda qururuxa masjidka yunaashiduhu qururuxaasi wuu dhaarinaya wargadaa buu leeyahy yunaashiduhu wuu ashkateynaya shaygii aada masaajidka ka qaadaysa ee dadka aan dan u hayn wuxuu uu hadlayaa ee wuxuu leeyahay buuhi waar ha iga saari masaajidka qururuxii baa hadlaya ilan isaga banaankaa iyo suuqu danu maahae inuu masaajidka u ahaado quruurux ayaa uga fiican inuu shaarica quruurux u ahaado oo gogol u ahaado marka wixii laga qaadayay masaajidka masjidku jeclaysanayaa dee afarku kolley waad arkaysaa waa maqduuc oo waa hadal maaragtay uu yidhi ninkaasi ama saasaa la yidhaahdaa xadiid dabi maaha laakiin caamatan waxaad ka arkaysaa masjidka wixii joogaaba inuu jecel yahay ee ka turjumaysa xataa quruuxaan aynu ka nadiifinaynla laftiisa dantiisa ma aha dadkaanay dantood ahayn iyo masjidkee laakiin waxaan laga dhex qaadaya dantiisu waa inuu masaajka dhex yaalo taasaa markaa ila waa isagiiba waa makhluuq ilaah baabu ictizaal الnisaa dumarkii oo laga dheereeyo fi lmasaajid masaajidada dhexdooda can irijaali ragga oo masjidka dhexdiisa rag iyo dumarku iyo dee meel walba waa inay kala durkaan waa laba jinsoon isdhexgeli karayn rag iyo dumarku can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi low taraknaa hada albaab haddaynu albaabkaa uga tegi lahayn linisaa'i dumarka jawaabtii waa maxay lakaana xasanan way fiicnaan lahayd albaabadii masaajidku mid nebigu tilmaamayoo wuxuu ihi albaabkaa inaynu dumarka u daynaa fiican qaala naafic markaa mawla bnu cumar wuxuu yidhi falam yadkul minhu albaabkaa kama gelin ibnu cumar asxaabiga la yidhaahdaa xataa maata jeer u dhintay waxaa sunnada iyo amarka nebiga nin aada ugu heelan oo lagu yaqaano halkuu nebigu socday buu socon jiray halkuu degayna wuu degi jiray safarada iyo xajka ishaarid tilmaantuu nebigu tilmaamay uu ku dhegay uun albaabkii maalintii baa ugu dambaysay taasina markaa waxay tilmaamaysaa dumarkuna inay qayb yeeshaan masjidka ragguna uu qayb yeesho weliba waxa fiican meeshoodiiyo booskooduna uu yahay xagga dambe ila tartiibtii safka nebigu saasuu ahaa ragga ciyaalka iyo dumarka oo kasii dambeeya xataa ninkiiyo gabadhiisu markay wada tukanayaan way ka dambeynaysaa isba barbergelayaan taasi waa taa weeye in sataarad iyo gidaar loo sameeyaa waktigii nebiga may jirin calayhi salaatu wasalaam wax se shara iyo dhibaato ah ma leh waa cawro la kala asturayo iyo dadku si ay si raaxale ugu cibaadaystaan kol haddii la isarkayo jamici uu wada socon karayo marka albaabada iyo goobta lagu tukanayo intuba waa inay kala duwan yihiinoo aan la isdhex marin xataa waktiga ay dareerayaan tartiib bay lahaan jireen waktigii rasuulka dumarkuna mar bay dareeri jireen ragguna mar si aan la isugu dhex daadan dadka qaarkood baa idhaa oo soo inagan suuqaba iska helayna ee suuqaba isku jiidhayna dee miyaa lagu saxan yahay haddaad jiidhayso qalad lama deliishado halkaaba inaad ku jiidha ayaa kuu fasaxay baabun fii ma yaquuluhu arajulu waa aadaabtii baynu maraynaa madaxtooyada ama maamulka muslimka halka ugu asalsan oo ah masjidka aadaabta lagula noolaanayo baabun fii ma yaquuluhu arajul waa ninku waxa uu odhanaya gabadhina waa la mid cinda dukhuulihi lmasjid markuu masjidka gelayo qofku ilaahay uu soo booqanayo subxaanahu wa tacaala isagoo wixii u qaalisanaa rabbi marti uga ah can abi xumayd aw abi asiid asaacidi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam idaa dakhala axadukum اlmasjida midkiin markuu masjidka galo macnaha doono inuu galo falyusalli calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay ha ku saliyo allahuma sali wasalim calىa nabiyina muxamed intaasi way ku filantah uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma اftax lii abwaaba raxmatik ilaahayow ii fur albaabada naxariistaada ilaa naxariis baad doonaysaa faidaa kharaja falyaqul marka uu baxo bixi rabo sii baxayana ha yidhaahdo allaahuma inii as'aluka min fadlik ilaahay ow dheeraadkaagaan ku weydiisanaya waa ducada albaabada aynu ku qornay oo marka halkana naxariis baad ka soo doonaysa xagga suuqana arsaaqadii faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wاbtaguu min fadli اllah labadaasaa iskugu kaa qoofalanoo dee midna kama maarantid taad u sii baahi badan tahayna waa naxariista naxariista can xaywata bni shurayxin qaala laqiitu cuqbata bna muslim faqultu lahu waxaan ku ihi balaganii waxa ii soo gaadhay annaka adigu xadadta can cabdilaahi ibni camri bni alcaas asxaabigaa inaad ka warisay xadiid can inabiyi uu ka sii warinaya sala allahu calayhi wasalam annahu kaana nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala almasjida qaal markuu masaajidka gelaya nebigu wuxuu odhanayay acuudu biاllaahi alcadiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim intaasuu akhrii jiray qaala macnaa acuudu biاllaahi alcadiim ilaahii weynaa baan magan galay wa biwajhi alkariim wejigiisa wanaagsan baan magan galay wa sulطaanihi alqadiim awooddiisii horeysay min ashayطaani alrajiim shaydaanka la fogeeyey qaala waxa uu yidhi maxaa ku xiga aqatu macnaha faqad bay ka dhigantay ma intaasoo keliya intaasoo keliya oo wax kale kuma wada waa faqad iyo aqatu laga dhigay qultu waxaa idhi nacam qaala wuxuu ihi faidaa qaala marka uu yidhaahdo intaa kolka uu ku dhawaaqo faidaa qaala daalika qofkii masaajidka gelaya kolkuu intaa yidhaah qaala shaydaanu wuxuu idhaahdaa xufida minii saa'ira alyowm walle kan maanta o dhan layga ilaali xufida minii waa layga ilaaliyey saa'ira alyowm maanta oo dhan saacaddaa laga bilaabo wixii maalinka u hadhay ama wixii habeenka u hadhay wadda aan usoo mara qofkan ma hayo wuu iska kay xidhay waxaad ku gudubtay gidaar adag ayaad ku xidhay ilaan ilaaha intaasoo awoodood leh ayaad magan gashay ibleyskana gidaarna ma joojiyo shubkuna ma joojiyo intan unbaa joojisa ilaahay unbaa joojiya subxaana wa tacala meeshaad gashaba isagu wuu kaa soo dabagelaya bal kaale ar halka soo galay sida hawadaasoo kale weeye markaa meel laga yaabo inaanay hawaduba soo gelayn buu isagu soo gelaya khalaas laakiin inta kolkaad uxidho wuxuu leeyahy khalaas waa kaa meela mahara mahay ma hayo marka cibaadadii adkaartaasaa la socota ducadii la akhriyayey ee ahayd allaahuma aftax lii abwaaba raxmatik intana waa lagu sii darayaa labadoodaasaa la jamcinaya acuudu biاllahi اlcadiimi wabiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiimi min الshayطaani الrajiim allahuma aftax lii abwaaba raxmatik baabu maa jaءa fi salaati cinda dukuuli اlmasjid aadaabta sunnaha waxaa ka mida marka masjidka la gelayo in ilaahay lagu salaamo salaad dikrigaa waad akhriday dantaadii buu ahaa salaantii ilaahayna waa salaad markaad ilaahay salaamayso can abi qataada ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaal rasuulku waxa uhi idaa jaءa axadukum اlmasjid midkiin markuu masaajidka yimaado falyusali sajdatayni min qabli an yajlisa laba ragcadood ha tukado labada sujuudood waxaa looga jeedaa laba ragcadood intaanu fadhiisanin marka labada ragcadood waa sunni hadduu qofku ilaa wuu fadhiistana waa inuu u kaco oo u dhaqso u tukado haddii khadiibku khudbadaynayana waa inuu tukado isagoo soo gaabinaya labada ragcadood haddii ay kaga beegmaan salaadii faralka ahayd oo la tukanayo ama sunnihii faralka ka horreeyeyba uu ka dhigo way ku filan yihiin way laba ragcadood un baa layidhi midii mashruuc ahayd sunnaha ahayd mid kasta ha ahaato salaadun waa inu galaa can abi qataatata can inabiyi binaxwi xadiidkaa horeo kalu wariyey zaada wuxuu ku daray uma liyaqcud bacdu intaa kadib ha iska fadhiisto in shaaa hadduu doono aw liyadhab lixaajatihi ama muraadkiisa ha qabsado hadduu doonayo intaa wey intaa wixii aan ahayn mafkaa ma fadhiisan karaya hadduu fadhiistana sidii fiicnayd muu yeelin baabun fii fadli اlqucuudi fi lmasjid fadhiga masjidka la fadhiyo fadli buu leeyahy wax ka qiimo badan maad arki adigoo iska fadhiyo nasanayo hawaara ayuunbaa waxaanu ajrigi kuu soconaya meelna fadhigeedaa dembi kaaga soconaya balaaya ka soo duulduulaysa meelna iska fadhigan iyo istareexanubaaba ajir soconaya laakiin labadaa meelood ayaa meelna dadka laga eriyey meelna lagu sallibay meel dembi kaaga soconayna waad kusii ordaysa meel ajri kaaga soconayana waad ka cararaysa waa nacasnimo nin weyne sooma ogin laakiin maxaa ku haya dee waa lagu heliyaa keligaa ma ihid maskaxdii baa lagu shaqaysanayaa maskaxdii baa lagu heliyaa nin baa dhegta wax kaaga haya kolba waxbuu ku xusuusinaya xaalad abuur mid xaalad abuur u ehlaaya kula socda halkan hebel yar gaadh hebel soo sanaan soo jiire weli salaadii may gaadhin ka yar kac maxaa soo akriya goor dhow baad qaban baa sheekadiisa ku badan qur-aanka mar dhow baad akrisa nabiga ha dhow baad ku saliya casharka ha dhow baad dhegaysa waad iska taqaanaa caasi kugu akriyaya gooraad kacdayba garan maysa iyo meelaad tagtay doona can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi almalaaikatu tusalli calaa axadikum malaa'igta ilaahay waxay ku salliyaysaa midkiin salliga malaa'igtuna wax weyn weeye ilaahay bay naxariis iyo dembi dhaaf ku weydiinayaan goorma maadaama fii musallaahu marka uu fadhiyo meeshii uu ku tukaday aladii sallaa fiihi uu ku tukaday halkuu ku tukaday qofku markuu fadhiyo maa lam yuxdid haddaanu weyse jabin aw yaqum ama aanu iska tegin dee malaa'igtu maxay leedahay taqulu malaaika waxay leedahay allahuma kfir lahu allahuma arxamhu intaasun bay ku wardiyayaan kugu celcelinaya waa qolo dhan oo ilaahay intan unu diray intanun bay shaqaalo ka yihin dadka masaajida fadhiyun bay iyagu duceeyaan hawsha loo abuuray waa intanun bay qabta allahuma kfir lahu allahuma arxamhu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu haddaad laba saacadood fadhido intaasun bay wadayaan haddaad saacad fadhida intaasay wadayaan haddaad shan mirir fadhidana intaasay wadayaan dee kolkaa adiga isu haya makfiradii iyo salliga malaa'igta intaad ka dhigayso صaxeixaynkana wuu ku sugan yahi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala rasuulku waxau uhi laa yazaalu axadakum axadukum fii صalaaة midkiin inuu salaad ku jiro un bay ka dhigantay maadaamat الصalaatu taxbisu intay salaadu hakinayso maadaamat maa kaanat inta ay tahay aلصalaatu taxbisuhu salaadi inta ay joojinayso ee niyad salaadeed u fadhiya xataa dad cashar dhegaysanaysa niyad salaadeed ku fadhi ile masaajidka hawshiisa salaad baa waa salee laa yamnachu uma diidayo an yanqaliba ilaa ahlihi inuu xaafadiisii iska tago ama shaqadiisii ila asalaatu salaad mooyaane wax kale oo halkaa ka joojinayaan ma jira halkan wuxuu ufadhiyaa salaad ayuu ufadhiyaa markaa masjidka inta aada fadhido meeshii aad ku tukaday aada fadhido kol haddaad leedahay tii kalena iska sug abaalkiisu waa kaa waxay ka dhigan tahay istikfaartii malaa'igtana dhan baad ka heshay intanina waa mid kale macnaheedu waxa weeyaan waa labadaydaba baa laydhaha waa laba khayr oo isa saara kaa horena mid buu ahaa musalligii malaa'igta wey ka labaadna waxa weeyaan inaad helayso inaad salaadun ku jirto salaadun dad laba saacadood fadhido qof tukanayay intee o ragcadood baad tukan karta taasaa layskaasa lagu qoraya dadka noocaas qofka dee shaarica taagan ama aan tukanaynin iyo qofka sidan cimrigiisii ku qaatay xaggee isaga imanaya isku jannaba ma iyagaa noqonaya ila isku dadaal ma ahayn can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala rasuulku waxa uhi laa yazaalu lcabdu fii salaatin maa kaana fii musalaahu yantadiru salaa meeshii uu ku tukaday marka laba macnoba way yeelan kartaa khusuusan wa cumuuman maa kaana inta uu yahay fii musalaahu meeshuu ku tukaday marka musalli baa marna khaasa marna caama musallihii adigu gaar ahaantaada aad ugu tukatay inaad iska fadhido way noqon kartaa musallaha masjidkii lagu aada ku tukatayna way noqon kartaa labadaba yantadiru salaa isagoo sugaya taqulu malaaigtu waa taqulu lmalaa'ika waxay leedahay malaa'igta ilaahay allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu ilaahw dembi dhaaf ilaahw naxariiso wa takhliyaة bacdaha taxliya takhliya min adunuub marka hore waxay kugu ducayn inu ilahay ku safeeyo uma taxliya biraxma naxariistii haddana qofkii lagu qurxiyo lagu dhalaaliyo xataa yansarif ilaa uu iska tago aw yuxdith ama uu maaha yuxadith maaha axdatha iyo xadatha baa kala jira mar walba ereyga caradii isbedela sida faraha badan min xayثu الtasriif waxa uu isbedela macnahana marka xadatha wuu sheekeeyey iyo axdatha waxbuu soo cusboonaysiiyey aanu markii hore wadin axdatha shay-an waxbuu keenay marka axdatha balaayu keenay iyo baas oo waa muxdith iyo axdatha uu weyse jabay ile markaaba siduu meesha ku joogay si aan ahayn buu noqday u weyse jabay tanna waxay ku jeclaysiinaysaa inaad weyse qabto oo qofka weyse qabta wuu fiican yahay soomaalidu waxay odhan jireen dhowr kiilo waxaa laga doonayaa qofka masaajka ku weyse jabay odhan jire inta kiilo ma hube waxay odhan jireen intaasoo kiilooyo foox masaajidka ha keena bay odhan jireen hadduu ku weyse jabo faqiila waxaa la yahay asxaabigii maa yuxdith maxay tahy waxa uu qofku soo kordhinaya waa maxay dee bal ereyga noo fas qaala wuxu uhi yafsuu aw yadrid waa neefta xagga dambe ka soo baxdow neeftan qofka bani aadamka xagga dambe ka soo baxaysa ayaa haddii aanay cod lahayna waa yafsu hadday cod leedahayna waa yadrid fusaa iyo duraad baa la ydhaha saasuu ku fasiray markaa ixdaadka la sheegaya wax kale ma aha sidanuu markaa ku fasiray asaxaaba ridwan ullahi calayhim uma aclamu sunna iyagaana sunnaha aada u yaqaana inkastoo shuraaxda qaarkood aada arkaysa iyagoo ku sharxaya haddii aanu dhib keenin oo xad dhibkii waxaa ka mid noqon kara weyse jabkii waxaa kaloo ka mid noqon kara inuu ama dad xanto ama masaajidka wax ku dhibo ama masaajidka wasakheeyu kharibo problem mushkilada noocaasa hadduu keeno yuxdith way soo geli kartaa bay leeyihin ilaan taniba haddii ay weyse jabkiiba haddii uu waxyaabahan dhaafiyey wax ka sii daran oo kabaa'irah haddii uu sameeyo isagoon tan kuba dembaabin ayaa haddana waxyaabahani ay kaga joogsadeen istikfaartii iyo malaa'igta laakiin hadduu dembi galo de way kasii darantahayba ilaa waxaan kale hadduu dadkii xanto ama masaajkii xumeeye ama waa dhib wey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam man ata almasjida qofka masjidka u yimaada lishayin waxbuu u yimid fahuwa shaygaasi xadduhu waa dheeftiisa tanna waa arrin kale xadiidku waa xasan qof waliba masaajidka wuxuu u yimi u ka helaa kii cilmuu yimi cilmubu heli kii cibaadada cibaadu heli kii dadka dhibaya dhibkaasu heli kii waxbasaasaya dembiuu heli kii isaguna masaajidka xumeeya kadaa waka kii qaxwo doonaya qaxwahaasunbuu ka heli hadii la masaajidka wax lagu qaybinaya timir lagu qaybinaya rubuc soo doonto dee rubucaasunbu helaya nin waliba waa jawaab weyn wey man ata lmasjida lishayin fahuwa xaduhu nin waliba masaajidka wuxuu u yimi hadduu ka heli mid ajri ka hela iyo mid dembi ka hela iyo mid khalaas marka hankaaga ha yarayni albaabkii ilaahay baa taagantay aqalkiisiina waad kusoo booqantay ilaahayna waa kusugaya wejigaagu taagan yahay sida axaadiidta soo socda ay taagan xusayaan isaguna uu ku hor taagan yahay idan hankaaga ha yarayna waxaad doonaysaa wax weyn ha noqdo baabun fii karaahiyati inshaadi daallati fi lmasjid waxaana nusuusii masaajidka waxay uga hadlayaa qiimaha uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa manzilat lislaam manzilat lmasjidi fi lislaam wa darajatuhu wa makaanatuhu waxaa karaahiye ah inshaadu daalla baadidii oo laga yaboohiyo fi lmasjid laga yaboohiyo can abi hurayrata qaala qaala samictu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul masaajidkii baan waxaan maqlay rasuulka oo odhanaya man samica rajula qofka nin maqla yanshudu daallatan baadi ka yaboohinaya fi lmasjidi buu ka yaboohinaya baadidaa ayay arkay buu leeyahy falyaqul qofkaa ha ku yidhaahdo oo ha ugu jawaabo laa raddaha allahu ilayk baadidaa alla kuuma soo celiyo laa addaha laa addaaha allahu ilayk iyana riwaayo kalena way jirtay oo sidaa dhigaysa tan laakiin tan inoo qoran waxa weeye laa addaaha allahu ilayk alla kuuma soo dhiibo oo kuuma soo dhoweeyo fa ina almasaajida masaajidadii lam tubna looma dhisin lihaadaa yaboodan labada jumlaba ha isu raaciyo habaarka qurayuu ku daynine qancintana ha u raaciyo waa marka hore waxaad ohanaysaa alla kuuma soo celiyo baadida masaajidada looma dhisin sidaa ah intan aad isu raacinaysa markaa haddii aada habaarka uun ugu dayso waxaa laga yaabaa nin wax ka riixanayna ku arki lahaa laakiin inaad diin iyo danteedu hadlayso iyo masjidka u hadlaysa intan dambena ka qancinaysa hadduu intan ku joogsan waayana masaajidkaanu danaynayna baadidiisuu danaynaya haynaga dhoofo oo ha ku daayo ila inta dambe waa ciladii baa loo sheega waxa la masjidka looguma talagelin in baadida laga yaboohiyo waayahay waanu idhaahda sidaa looguma talagelin miyaa anaa khaldame haddaa waa sax hadduu intaa odhan kari waayona dee haynaga dhoofo masaajidka dantiisa ma hayo marka waxaad arkaysaa dadka muslimiintii kelmad wanaagsan bay isku lahaayeen haddii hadalkan adag qofkii lagu yidhi wuxuu keenay baa dhib leh oo weyn baadiduna dee waa la garanayaa oo dee markaad eegto meelaha baadida laga yaboohiyo saxmadda ay leedahay qofka baadida geela yaboohinaya dee darsin baaba raaci jirayda dhaqankeennanu bay carabtuna lahaayeen hadduu nin yaboohsanayo qaar kala hareero socda oo iyaguna bal ta lagu yaboohaya inay toodii tahay iyo in kala dhegaysanaya markaa saxmad iyo buuq baa yimaada marka meel adduunye laga baafiyo mahe waa meel ajri iyo naxariis laga baafiyo saa daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin baadidu waa adduunyo doon qofkani qofkan adduunyada doonaya kii dawarsanaya adduunyada doonayana waa baadi kale kii isaguna adduunyunbuu baaf kan tiisiibuu doonaya kana tu kalaabuu rabaaba kani tiisii buu doonayo la yidha alla kuuma soo celiyo kana tajeebkeenuu doonaya isaguna baadi u ah war tajeebkiina keena buu leeyahy isaguna taa ku yabooha marka kana uu kasii durugsan yahayba waa daahira hayru xadaariya waa daahirad cajiib oo aan wanaagsanayn marka masjidku mala hadee masaakiintuna waxay usoo galeen waxay is idhahdeen kuwa halkan waktiga ugu khushuuc roon yihiino wax uun laga heli karaya waa markay halkan fadhfadhiyaana ku qabta markaa way fiican tahay dee in wax la bixiyo waxbixintu waa cibaado gaar oo halkeeday hayde laakiin baadidana laga ilaalinaya sida habaarka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo gaari kara xaalata daruura baa la fasaxay waa ka idhaa ibnu taymiya raximah llah markuu masalada sharxayo dad baktiyaya oo kale ama qof la og yahay inuu balaayeysan yahay oo meel kalena dee aan lagu siin karaynin taasoo kale mooyaane taasina waa qiili qiilday un weeye laakiin qofkii adduunyo doonaya kama doonaya masaajidka qasnadi ma taalla masaajidka wax qasnadii naxariistaa taalla qasnadii maalkuna waa bakhaarada iyo suuqa iyo hudheelada iyo halkaasay taalla waa qasnada halkeeda ugu tagaba mixraabkii baynu isku haysanaa masaakiinta siduu usoo socdo ilaa horta imaamkaa isdul taago oo uu isaga ka hadlaya isaga laftiisiibuu doonaya inu adiguna yaboohda galbu ku odhanaya adigu sheekow ii yaboohi maya yaboohdaa adaaba laguu diidana ama ha igu darine igadaa haddaad tinaana isqabsate adiga laftaadiibuu rabaa inuu ku hawlgeliyo ninkii adduunyada doonaya weliba hadduu doono intuu isu geeyo xawilayay ama ku qayilayay ayaa raba inuu kaa dhex hadlo waa musiibooyin waaweyn wey waayahay marka wuxuu waa inay aadaab kala yeeshaan sadaqo lama diidayo sadaqaduna waa in la bixiyaa waajib iyo sunna ahayde waa halkeeda qur-aankii ilaahay ee ugu qiimaha badnaaba xaaladaha qaar lagu ihi inaad akridaa waa xaaraam bal ka sheekee khudbadda marka lagu jiro iyo markaad xaajo gudanaysa iyo mamnuuc markaa inaad tidaa maha qur-aanku waa sideedee maxaa loo diiday waa kalaamkii ilaahay war sadaqada maxaa loo diiday dadka masaakiinta wax loo siin waayo ya akhi u buurbuur oo sii laakiin banaanka isla taga baab fii karaahiyati اlbusaaq fi lmasjid aadaabtii masaajidkaynu ku jirnaa waxaa la karaahiyaystay busaaq busaaqu waa candhuufta cad ee sirfiga ee saafiga ah mukhaad iyo nukhaama iyaguna waa xaakada iyo duufka taa sirfiga ah ee cad ayaan la ogolaynba ee saafiga ah eed liqayso tii duufka iyo xaakadii ina iska da hadalkeeda can anas ibni malikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi atafalu fi lmasjidi khadi'atun in masaajidka lagu tufo candhuuf waa dembi wa kafaaratuhu waxa kaa asturaya dembigaana an tuwaariyahu waa inaad qariso tafalkaa busaaqa waxaad ku tuftay waa inaad qariso haddii masjidkuu ciid yahay qari haddii kalena maydh oo nadiifi oo dee saad u nadiif sidii hore ka dhig dembi baad ku dhacdee kafaara gudkiisu waa inaad waxaagii la noqoto imaamu albukhaari raximahullah ayaa nin saaxiibkii ahoo ardayda wax ka dhegaysanaysa oo cadaynayaba huba yaroo cadaya ku tuuray masaajidka hubadii yar ee cadaygaa dee adiga arko waxunbaa ka yaro googo-a markaa uu iska daayay laakiin muu qaadin wix yaraa ka duulay marka imaamkuna intuu u tegay bahashi yarayd ayuu soo qaadoo jeebka ku ritay ninkaasu de cashar buu tusaya bal inuu wax ku qaato nina wuu tuuray nina jeebku ku ritay oo masaajidku ka ilaalinaya waasaa gaaladu ay yihiin dadku shawaaricda marka ay marayaan ummadaha gaaladu ay wadamadooda ku nool yihiin qof walba waxaa lagu rabeeyey waddankaaga ka ilaasho wixii wasakha haddii aad markaa afbariskaa yar tuurta isagaa qaadaya oo dasbiinka ku ridaya ama adigu kuu dhiibay oo xukulaya fadlan basri gurigii boqorkana hadalkiisa dah ilaaha boqorka asxaab can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam annukaacatu fi lmasjid bay riwaayadaasi tilmaamaysa tafal ayuu kaa horeha tanna waxa wey nukhaaca buzaaq tafal waa tufidun wixii la doonaya hala tufo buzaaquna candhuftii saafiga ahayd bu ahaa nukhaacaduna waa xaakadii in xaaka uu qofku masaajidka ku tufaa waa dembi kafaara gudkeenuna waa sidaa weeye marka waran adigoo qofkii mas-uulka ahaa ee ku marti geliyey ee aada codsiga u qoratay ee matal madaxweyneho kale kasoo qaad eed officekiisa fadhiday ee miisku idiin dhexeeyey eed wax ka sugaysaed martibaad utay inuu boono iyo waxun kuu qoraamo hawshaada kuu fuliyo ayuunbaad mid weyn kusoo hor tuftay balka waran waxaa ohanaya nin waalan baa iisoo galay bal iga idhaafiya hadda bal idhaafiya ba odhanaya ama saaxiibkaaba qof aad qadarinaysood an candhuufun ku tufto dumarku waxay ka necab yihiin male gabadh baa gabadh ka cabanaysa o anaysa maxaa kugu dhacay aniga iga candhuuf tufatay bay ku leedahay way iga candhuuf tufatay sho intay saa u egtun bay candhuuf tufaysaa khalaas taa kalena johoraday dhigaysaa way xaqirtay wey macnaha aniga siday iga candhuuf tufataa hay miyay ku cayday hadal miyay ku tihi maya way iga candhuuf tufatay macnaheedu way xaqirtay wey intii saa u eegtay isha ku yaro bininayso bay candhuuf tufaysa marka wax sahlan maaha sharcigu wax walba u ka jawaaba can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxau uhi man dakhala haada almasjid masaajidkan qofka soo gala waa kiisii ummadda uu ku tukinaya rasuulku kuwa kalena waa la mid fabazaqa fiihi candhuuf ku tufa buzaaqi aw tanahama ama nukhaamadii xaakadii falyaxfir ha qodo falyadfinhu ha aaso intuu god u qodo ha ku aaso fain lam yafcal haddii aanu samaynin falyabzuq fii hawbihi maradiisa ha ku tufo uma liyakruj bihi hala baxo ama marada ha ku tufo ama meesha uu ku tufay ha ku aaso falyabzuq fii thawbihi maradiisa ha ku tufo uma liyakruj bihi dabadda hawla baxo meelaha kale ha iskaga soo tira markaa markaa wa laba mid bay noqon kartaayoo inaad dee masaajidkii haddii aada ku tufto aasto iyo in haddii aada tufayso maradaada aada ku tufto iyo haddaad masaajidka ku tufto in maradaada aada ku tirtirto waxaaga isu qab can daariq ibni cabdillaahi almuxaaribiyi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa qaama arajulu ila asalaati markuu qofku salaada u kaco aw idaa salla axadukum ama midkiin marka uu tukado falaa yabsuq amaamahu xaggiisa hore yuu ku tufin buu rasuulku yihi walaa can yamiinihi midigtiisana yuu candhuufta ku tufin walaa can tilqaa'i yasaarihi bidixdiisana yuu ku walaakin can walaakin can tilqaa'i yasaarihi dhinaciisa bidixa ku tufo in kaana faariqan hadday fursad leedahay cidlo tahay weeye ay bannaan tahay aw taxta qadamihi lyusra ama cagtiisa bidix hoosteeda ha ku tufo uma liyaqul bihi liyafcal bihi ha ku sameeyo maxay ha ku sameeyo cagta ha ku yaro xoqo ereyga qaala ayaa macnayaal badan liyamsax bihi weeye halkan qaala wuu yidhi qaala wuu sameeyey qaala wuu ishaaray wax badan bay noqotay taxta qadamihi lyusra cagtiisa bidix intuu ku hoos tufo uma liyaqul bihi liyamsax bihi cagta ha ku yar masaxo waa goorma kolkaasina waa markuu masjidkii ciid yahay saasay culimadu ku wada sharxayaan marka waxaad iska ilaalinaysaa xagga hore iyo midigta ama bidixdaad ku tufi maalan bar banaan iyo kayn baad dee ku tukanaysaa safar baad marka bidixda ku tuf ama lugta hoosteeda bidixdii haddii saf kugula jiro dee xagga hoosaad ku tufi sidaasi baa markaa lagu ogolyay sababta lagugu diiday xagga horena waa laguu sheegay iyo midigta can ibni cumara qaala wuxu uhi baynamaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama yakhdubu yowman isagoo rasuulka ilaahay maalin khudbad akhriyaya id ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan fii xaako fii qiblati lmasjid masaajidka xaggiisa hore lagu tufay masaajidka rasuulkana intaa yare hoosea leban ahayd waataynu hore usoo marnay inta sare iyo tiirarkuna waxay ahaayeen qoryo fatagayada cala annaasi dadkiibuu rasuulku u cadhooday cala annaas ilan dadkunbu waxaani ka yimi dadkiibuu u cadhooday uma xakahaa isagaa xoqay wa axsibuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi horta gacantiisii shariifka ahayd buu ku xoqay intuu qori yar qaatay ayuu xaakadii ku xoqay markaasaa wuxuu uhi fadacaa wuxuu u yeedhay bizacfaraan cadarka sacfaraanka la idhaahdo ee ribta ah faladakahu bihi meeshiibuu ku dhoobay wuu safeeyey waan udgooneeyey cadar buu ku rinjiyey dadba cashar buu udhigayaa dad wa qaala wuxu uhi in allaha ilaahay dad yahow qibala wajhi axadikum midkiin wejigiisuu ilaahay joogaa idaa sallaa marka uu tukanayo qofkaas falaa yabsuq bayna yaday hortiisa ayuu ku tufi ilaahay baa kaa horeeya subxaana wa tacaala marka ilaahay candhuufta ka dah taasuu rasuulku jawaabay sala allahu calayh wasalam markaad tukanayso ilaahay boqorka habaa kusoo qaabilsan ilaahay baad la faqaysaa leeda iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ihdina siraat waxaaso dhan waa khitaab iyo hadalaad ilaahad la hadlayso isaguna uu kuu jawaabayu le kaa waan kaa aqbalay kaa waan kuu sameeyey waqad facalt waan kuu dhaafay isagii baa kuu jawaabaya markaa ka da candhuufta midigtiina malaaigtii can abi saciidin اkhudriy ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam kaana nebigu waxau ahaa yuxibu mid jecel alcaraajiin curjuunada والqmra qadarnaahu manaazila xataa caada kaalcurjuuni اlqadiim ilaa uu dayixii noqday curjuunka qadiimka ah curjuun waa caraajintuna waa jamci wuxuu iska jeclaa inaanu faramadhnaanine xawdka yar iska qaato usha yara shibiicdaa ama bahalkan yare la yidhaahdo duurka iyo wixii lamid ah wax yaroo iska faralaaba walaa yazaalu kamuu suuli jirin fii yadihi ama ma dayn jirin fii yadihi gacantiisa inuu ku jiro minhaa ulaha yaryar kolle ul yar buu iska sitaa bud weyn len ma qaadanaya waxma bukaasaye ul yar buu iska sitaa rasuulku iyo faralaab yar fa dakhala almasjida masaajidkuu soo galay fa ra'aa nukhaamatan wuxuu arkay duuf iyo xaakiya wixii la mid a fii qiblati lmasjidi ku yaala masaajidka halkaa hore fa xakahaa markaasuu xoqay curjuunkiibuu ku xoqay curjuun xawdkii yaraaye ama ushii yarayduu situusaa caaradeeda ugu xoqay uma aqbala cala annaasi dadkiibuu soo qaabilay muqdaban isagoo la cadho geliya oo cadhaysan fa qaala wuxuu idhi ayasuru axadakum miyay midkiin ka farxinaysaa waryaadhehen miyay midkiin ka farxinaysaa an yubsaqa in lagu tufo fii wajihi wejigiisa adigoo qofkii ka soo horjeeda inaad qof kugu soo tufo candhuuf miyaad jeclaanaysa miyay kaa farxinaysa jawaabtu waa maya ina axadakum midkiin ida istaqbala alqiblata markuu qiblada u jeedsado fainamaa yastaqbilu rabbahu caza wajal ilaahaysi buu qaabilaya wاlmalaku can yamiinih malagii wax ka qorayna midigtuu ka taagayn falaa yadful can yamiinih midigtiisa ayuu ku tufiniya malaga walaa fii qibalihi qiblatihi qibladiisana ayuu ku tufin ilaahay hor taagnaa subxaanaه wa tacaala waliyabsuq can yasaarih bidixiisa ha ku tufo aw taxta qadamih ama cagtiisa ha ku tufo cagta bidix hoosteeda fain cajila bihi amrun haddii arrin yar dedejiyo oo uu kuba simi waayo waxaanuu soo tufayaana falyaqul haakada sidaa ha yidhaahdo sidee wawasafa lanaa wuxuu noo tilmaamay ibnu cajlaan ninka la odhanayay raawiihi xadiidka warinayaa daalika arrintaasuu noo tilmaamoo sidan ah an yadfula fii thawbihi maradiisa waa inuu ku tufo uma yarudda uma yarudda bacdahu calaa bacdin barhkeedna barhka kale uu ku xoqo ama sidaa ha yidhaahda markaa nebigu maradiisiibuu ku tufayo uu isku xoqay masar yar iyo wixii la mida ama maradaada darafkeeda intood soo qabato ku tufo ku xoq isku baabi'i wixii waa inaad meelaysaa meesha munaasibka ah hadduu ciid iyo masaajidku ama goob bannaan aad ku tukanayso halkaa hoose ku tufo aas haddii kalena adigu isu qabo waxaad sidatay ama waxaad gashan tahay ku tufoo isku xoq waxba yay ku dhaafi xalkaasuu keenay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markan uu leeyahay fain cajila bihi amrun hadduu aran arrin dedejiyo arrin la degdego oo ay kugu simi weydo halkii la doortay ay kugu simi weydo falyaqul haakadaa sidaa ha sameeyo marada ha ku tufo taasi wuu ku dhaqsan karayaa inuu qofku marada ku tufo wuu ku dhaqsan karayaa marka ha ku dhaqsada bui rasuulku sala allahu calayhi wasalam can abi sahlata asaa'ib bn khallaad min asxaabi اnabiy sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulku ka mid iyo caan bay uhaanin أنa رaجuلا nin baa أma qwma qolo imaamu noqday iyadoo nebigu arkayo fabasqa في الqiblati qibladu ku tufay candhuufti warasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam yandur nebiguna wuu eegaya faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi xiina faraqa markuu ninkii salaadii ka baxay iyo dadkii uu tukinayeyba markii ay salaaddii dhammaysteen wuxuu yidhi laa yusallii lakum kaasi idinma tukin doono ganaax baa ku dhacay faaraada wuxuu doonay ninkii bacda daalika intaa kadib an yusalliya lahum inuu iyagii tukiyo famanacuuhu way diideenoo waxay yidhaahdeen na tukin mayside oday iska joog wey wa akhbaruuhu waxay u sheegeen biqowli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haradalkii rasuulka waa laga yaabaaba de inaanu markaa hore maqlayn fadakara daalika lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isaguna arrintii buu nebiga u sheegay uu yihi ma sidaasaa tidhi ma tukin karaysid qoladii faqaala rasuulkuna wuxuu yihi nacam anigaa ku idhiyu idin tukin waxasibtu waxaan u malaynayaa annahu qaala inuu nebigu ninkii ku yidhi innaka adigu ninow aadayta allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisibaad dhibtay sababta lagaaga joojiye salaada waxa weeye imaam baad noqotay edebdarra ka timi oo wax tuftufaya imaam xaggii hore wax ku tufay baad noqotay ilaahay baad dhibtay cidda ilaahay dhibtayna rasuulka way dhibtay ilaahay boqorka adoo la faqaya ma mudna wixii aan munaasib ahayn oo dhan qowl iyo ficil iyo qalbi intaba ilaali ku xisaabtan ixsaan fi lcibaada nebigu muxuu ku sheegay qurxinta iyo xaragada iyo dhammaystirka cibaadada muxuu ahaa an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaa mawjadaaba inaad ka hadasho ilaahay baad hortaaganta saa u xisaabtan can cabdillaahi bni shakiir qaala ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wahuwa yusalii rasuulkaanu imi buu ihi isaga oo tukanaya fabazaqa taxta qadamihi alyusra fabazaqa wuxuu candhuuftiisii ku tufay taxta qadamihi cagtiisa hoosteeda alyusra ee bidix cagta bidix hoosteeda ku tufay marka isagiibaa qowl ahaana ku fuliyey ficil ahaana ku fuliyey can cabdillaahi bni shakiir bimacnaahu xadiidka hore kula wariyo saada wuxuu ku daray uma dalakahu binaclihi cagtiisu saa ugu xoqay ilaa masjidku ciid buu iska ahaa ama waxaa laga yaaba inuu meel banaanba ku tukanayo dee safarada nebigu way badnaayeen marka isagoo meel cidlaa ku tukanayo candhuuftiisa halkaasu ku tufaya dabeedna lugtusaa ugu yara xoqay can cubaadata ibn اlwaliid bn cubaadata bni samit ataynaa jaabiran yani bna cabdillaah jaabir bna cabdillaahi baan u nimid buuri wa huwa fii masjidi masaajkiisii uu joogay ayuu fadhiyaa faqaala jaabir wuxuu yihi ataana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka yagaa noogu yimi fii masjidina haada masaajidka yaga kana masaajidada madiine mid ka mida wa fii yadihi rasuulka gacantiisana waxa ku jira curjuun bni daab curjuun ibni daab geedka timirta ah ee ibnu daab la yidhaahdo laan ka mid ah ee timirta had iyo jeer madiine magacyo badan bay leedahay markaa dhirta qaarkood ayaa loo bixiyaa ninkii ama u hor beeray ama meesha u hor keenay dadka ayaa magaciisa loo bixiyaa markaa ibnu daab waa timirta qeyb ka mid ah nakhiisha ibnu daab la yidhaahdo curjuun yaroo ka mida laan ka mid a ayuu sitaa fa nadara nebigu u eegayo fa ra'aa wuxuu ku arkay fii qiblati masjidi nukhaama qiblada masaajidku wax lagu tufay ku arkay faaqbala calayha isaga ayaa ku jahaystay ku dhaqaajiyey faxatahaa bilcurjuun wuxuu ku xoqay ushii yaraydu haystay riwaayooyinka hore in soo marayna wuu xoqayna inuu farta aanu ku xoqi inuu wax ku xoqay baad arkaysa uma qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ayukum yuxibu kiineebaa jecel an yucrid allaahu canhu biwajhi inuu ilaahay wejigiisa kasii jeediyo kiineebaa jecel inuu ilaahay kusoo qaabilsanaa kasii jeedsado cidina ma jecla markaa ilaahay candhuufa ku tufi uma qaala markaa rasuulku waxau uhi ina axadakum idaa qaama yusallii waar midkiin marka uu istaagay isagoo tukanaya faina allaha qibala wajhih ilaahay wejigiisa ayuu soo qaabilsan yahay saasuu rasuulku jawaabay sala allahu calayhi wasalam falaa yabsuqana yuu ku tufi qibala wajhi wejigiisa yuu ku tufi ilaahay uu ku tufi subxaana walaakin can yamiini midigtiisa ha ku tufo walaa can yamiinihi midigtiisana ayuu ku tufin walaa walyabsuq can yasaarihi taxta rijlihi alyusra bidixdoo cagta hoosteeda fain cajilat bihi haddii ay qofkii dedejiso baadiratun baadira arrin dedejiso oo uu ka gaadhsiin waayo weeye fain cajilat bihi hadday qofka la degdegto baadiratun xaajatun baadira wa sifatun limawsuufin maxduuf dhacdo ku kedisay baa la kulantay falyadful bithawbihi maradiisa ha ugu tufa haakadaa sidaa wa wadacahu calaa fiihi marada afku iska saaray nebigu uma dalaka wuu jijibiyey taasina waxay tusinaysaa qufacaaga iyo kaarboonkaaga iyo tuftufkaaga afka ku wada qabo maradii baad afkii saartay dabeetana waad ku tuftay oo isku xoqays taa macnaheedu waxa weye ficilka yare dhaqdhaqaaqa yarna waa lagu ogoliyey oo waa lagu saamaxay inaad maradii afka ku qabato dabeetana asaa isaga wadwado in lagu saamaxay wey ila nebigii baa ina tusay calayhi salaatu wasalaam wawasafahu wawadacahu calaa fiihi uma dalakahu wuu isku jejabiyey maradiiba isku xoqa uma qaala wuxuu ihi aruunii waryaanahe war waxay tusisaanoo ii keentaan cabiiran cadarka cabiirka la ydhaah sida miskiga oo kale bal ii raadiya buu hi cadar wanaagsan faqaama waxa istaagay fata nin dhallinyaro ah oo min alxayi qabiilada ka mida ama xaafadda ayaa deg deg u booday yashtaddu ilaa ahlihi ilaa xaafadiisii buu ordaya yashtaddu ilaa ahlihi ilaa xaafadii buu u lababacaynaya amarkii nebigu qaatay fa jaa inankii wuxuu keenay bikhaluuqin cadar fii raaxatihi calaan casha ugu jira cadar wadaadoodkan yaro ribta ah ayuu kusoo shubay sacabka soo weel kalu waayo intuu aqalkii taw ku yidhi buu in kusoo shubay sacabka nebiguu soo hordhigay fa akhadahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna uu qaatay fajacalahu markaasuu yeelay calaa ra'si alcurjuuni laanta madaxeedii inankii sacabkuu ku hayaa marka nebigu laantuu kaga qaadanaya ushii yarayda afkeeda sida cadayga oo kale ayuu saa cadarkii u gelgeliyey uma ladakha bihi markaasuu ku dhoobay calaa aahari nukhaamati duufka halkii lagu dhoobay markii hore uu xoqay kadibna meeshiiba cadar buu ku rinjiyey warkaasi waa dhammaaday intaasaa dadka daris ugu filan anigu taasaan sameeyey idinku maxaa taa u samayseen wey anna masaajidkii ilaahay baan qurunkii ka nadiifinaya oon cadar ku dhoobaya oon ku buufinaya ku hagaajinaya adiguna candhuuftaadi iyo duufkaaga la soo doonanaysa intaasaa ka xishoodsiin ugu filan qofkii xishoonaya idan markaa qofku isaga ilaahay baa isarkaya ciddina ha ahaata hal yaroo tinana ha ahaata cada yarna ha ahaadee wax kasta oo isaga kaga dhaca waajibka saarne waxa horta inuu la noqdo wixii kaleu ku arkana uu ka dadaalo idan markaa waxaad ka arkaysaa dee masjidka cidda xaadhee nadaafadiisa kow ka noqotay rasuulka wey sala allahu calayh wasalam masjidka in wax laga qabto oo la xaadho xaafadeena la mid maaha way ka duwantay iyadu waa cibaado inaad masjidka xaadhidiisa ka qayb qaadato waa laga yaabaa wadiicnimo iyo arrin hoose iyo badownimo inuu arkaan inuu huufarkaa ninqaadu mariyo imid inaga inaga mid intuu huufarka soo qaato uhaa bal ninkii ka shaqaynaya iska yaro ee caawanaa ku quusanaya eh waxay u arkaanin dadkeennu inay wax hooseeyo tahay waadnaad arkaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan diintu ilaa ay camal noqoto macno ma samayso diintu marka tadbiiq ay yeelata iyo camal markaasumay macno samaysaa inta kale waxa ay ka dhigan tahay safmarun weli kugumay degin markaa kaka shaqaynayaana waa inuu niyoodaa cibaado ka kalena naftiisa isaga oo kibir jebinaya waa inuu ka qayb qaata cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu maalmaha qaarkood baa ummadda isagoo hor socda ayuu odhan jiray xamaalinta waa la iska eega maanta anaa alaabta guraye ismaan islaan meel sidato alaab wadata ayuu ku dhegay suuri iska yaro dhig anaa xamaalaye yaa amiir almumin annagaa qaadina waa lagu qayliyey waar iska jooga buu naftana maalmahan yaro kibirto waan rarayaae iyo yaro kaadiye markaa sirta nolosha in la fahmaa muhiima qaala jaabirun waxa uu yidhi fa min hunaak halkaa aada aragtay jidayntaa uu nebigu jideeyey jacaltum waxa a ka dhigteen alkhaluuqa cadarka fii masaajidikum masaajidadiina masaajidadiina waa idinkan dadkan reer madiine iyo ummadda islaamka oo cadarka dhiga buuli iyo buuf eer freshtan wanaagsane ku buufinaysaan waa idinkan dhiga min hunaaka halkaasaa kasoo faa'idaysateen cadarka masaajidada lagu qurxiyo ama udgoonka lagu hagaajiyo halkaasaa lagala yimi ilaa adiga arkay oo kacbadu waxay leedahay oo lagu buufiya cadarka u qaalisan baa lagu buufiya daduun miyaanad arag kacbada go-yaashooda marmarinayo hamoodin inay barakaysanayaan keliya way ka udgoonsanayaan cadar aada u qaaliya baa lagu shubaayo la mariya kacbadan xariirtan madoobe dusha ka saaran xaalada waqtiyada qaarkood markaa dadkuna intay qaadaan bay marada marsadaan muddo kaba go-i maayaba marka cadarkaa masaajida la marinaya halkaasaa laga soo sahay qaata istidlaalkiinu wuu fiican yahay buu leeyahy asxaabigu meeshaasaa daliilkaa kala timaadeen waayahay halkaasi markaa waxaynu ku aragnay masjidkii inuu ka horeeyo xafiiskii iyo gurigii meeshii hurdada meeshii caamka ahayd iyo meeshii khaaska ahayd intaba waynu ka horeeya oo u noqdaa ka ugu udgoon ee ugu dhisbo wanaagsan ee ugu nadaafad badan taa reermiyigaa inaga horeeya reermiyigu markaa tuulo timaada halka ugu caddi waa masaajidka un balo fiirso nin gaalahoo qolyahan sarfayga samaynaya malaha dee waxay idhahdaan beeraha iyo waxbaa lagu marmarsadaa irhaabkana kolley way baadi doonaya iyo muslimkiiyo daraasadahooda ayaa meeshuu yimaadaba wuxuu arkaa uun guriga u quruxda badan inuu masaajidka yahay marka su-aal buu weydiiyaa kuwan la socday gawaadhida ka kaleysee wadwada maasuu idhaha kan ma ka boqorka ah gurigaa cad ma boqorkaa leh markaasay yidhahdaan ilaahay baa leh ha wuu sawirtaa loolka halka uu kaga jiraa buu sawiranaya haddii duqayntiisa loo baahdo beri uun isagu markaa halkaasuu gelinaya loolka halka uga jir uu gelinaya combyuterka markaa wuxuu la yaabay meeshii yare uu mara ee wada tuulooyine cariishi ahee dergada ahee foolxunba masjid aada u cad baa ku yaala oy nuurad ku dhagsiiyeen ay hagaajiyeen markaa wuxuu la yaabay dadkan islaamnimadoodu inay cariiq tahay buu ka qiyaasaya halkii ilaahay ugu qurxinaya baabu maa jaa fi lmushriki yadkulu lmasjid waa daliilada ku soo arooray qofka gaalka ahi masaajidka ma geli karaa inuu geli karay inaanu geli karin bay axaadiidu ka jawaabi isagoo dee markaa aan duminaynin wasakhaynaynin dhibaato kale la soconin ee dhacdo khaasa ay tahy sida soo socotoo kale can anas ibni maliki qaala wuxu uhi dakhala rajulu calaa jamal nin baa awr la soo galay fa anaakhahu fi lmasjid masaajid ku dhex fadhiisiiyey fiidu waa darfiya marka isaguna waa madruufkii masjidkuna waa darafkii macnaheed waxa wey qaybaha dambe masaajidku ila uu banaanaayo daarado waasaca buu iskale halkaa dambe u fadhiisiiyey uma caqalahu wuu dabray uma qaala wuxu uhi ayukum muxamed muxamed ninka la yidhaha waa kee wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna muttaki-un jiqilku u jiifaa bayna dahraanayhim asxaabta dhexdoodu sidaa jiqilka markuu fadhigii ku daalay ila muddo dheer buu fadhiyaya ayuu sidaa jiqilka u yaro jiifsay faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi hada abyat hada alabyadu almutawaki waa ninkaa cada jiqilka u jiifa nebigooda almuttaki-u ninkaa cad ee halkaa jiqilka u jiifa wey faqaala lahu rajul ninkii baa wuxuu yihi yabna cabdilmualib waa nina cabdilmualibow faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkuna wuxuu ihi qad ajabtuk hoy baan ku idhi hadalkiisu hadduu yaro qallafsanaaday isna mid yaro taagan buu ku taagay war hoy ku idhi fa qaala lahu rajulu ninkii baa ihi yaa muxamed inii saa'iluka waxaan ku weydiinaya waa kii arkaanu islaamka markaa ku daldalay halkii ku islaamay wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey can ibni cabbaasin qaala wuxuu ihi bacatha waxay direen banuu sacdi bni bakrin qabiilada magacaa la yidhaahdaa dimaama bna taclaba ninkaa hormuudkooda ahaa magacaa la odhan jiray bay direen aada buu ugu soo noqonoqonayay kitaabkii nasaa-iga ahaa ee ka raajac ilaa rasuuli illaahi bay u direen sala allahu calayhi wasalam faqadima calayhi ninkii lasoo diray wafdiga ahaa rasuulku uu soo galay fa anaakha baciirahu awrkiisii waxa uu tu-iyey calaa baabi lmasjid bay riwaayadana kuu tilmaantay masaajidka albaabkiisa oo laga yaabo tii horena fii bay tilmaantee albaabku xagga dambe ah uma caqalahu wuu dabray uma dakhala lmasjida buu soo galay masaajidkii rasuulku tukanayay fadakara naxwa wuu sheegay fa qaala wuxu uhi ayukum ibnu cabdilmualib ibnu cabdilmualib cabdillaahi ibnu cabdilmualib dee nebiga awowgii buu markaa u nisbeeyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ana ibnu cabdilmualib dhib male dee qofka haddii aabihii awowgii kii lagu sheegaaba qaala wuxu uhi ya bna cabdilmualib markaa saasuu xadiid ku socday maxalushaahidku waxa weeye inuu ninkaasi masaajka soo galay dee waanad garanaysaa humaama ninkii la odhan jiray fardaha rasuulku ay soo qabteen ee tiirka masaajka lagu xidhay dee markii hore muu islaam mu ahayn laakiin markii dambe waa kii islaamay halkaa waxaa ka cad jidhka qofka gaalka inaanu nijaas ahayn dee nijaas ku daadatiyo isku kaajiya waa halkeeda taas laakiin qofka bani aadamka ah inaanu jirhkiisu nijaas ahayn ee nijaastan ilahay uhi inama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaas ilahay uhi waa nijaas macnawi oo qalbi ahoo kufri ah laakiin jirhkiisu waa daahir saa daraaddeed buu rasuulku gacan qaadaya sala allahu alay wasalam masjidkii ay fadhiisanayaan marka taasina waxay tilmaamaysaa haddaanu balaayo kala wadin ama ifsaadinaynin in haddii la qancinayo ama la islaaminayo ama lala hadlayo masaajka lagu qaabili karo nebiguna uu ku qaabilay calayhi salaatu wasalaam weliba ay dhacday sanadii u dambeeyey sanadkii sagaalaad ama tobnaad wafdi dhan oo christan inay masaajka nebiga kula kulmeen uu ku qaabilay kadibna wixii brayoriskooda ay odhan jireen iyo salaadihii bay dooneen inay tukadaan waar ka joojiyaba in asxaab ku tukan maysaan wixiini halkane iska daaya u masaajkeena waxba yeeli maayaan barigoodii ha u jeestaan almuhim taasina waa masale aada faaidaysto fiqi ah baab fi lmawaadic meelihii buu baab yahay allatii tajuus laa tajuusu salaatu fiiha aan lagu tukan karayn meelaha aan lagu tukan karayn iyo meelaha lagu tukan karayo can abi darin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi jucilat liya alard aniga dhulkii waxaa la iga dhigay ilaahay baa uga dhigay dahuuran wa masjidan mid lagu wada dahaaro qaadan karo masaajidna ah haddaad biyo weydo ciiddii kaa soo horbaxda ku gebagabayso meeshii aada doontana ku tuko ummadii hore dee caynkaa ma ahayn dhulku dahaarana umu ahayn dhulkana kumay tukan jirin kaniisadda iyo biyacda iyo salawaadun bay kaga ansaxayeen can abi saciid qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam alardu kulluhaa masjid wey dhulkao dhan waa lagu tukan karaa ila alxamaam waalmaqbara xamaamka kudaafadda ah ee nijaasta ah iyo xabaalaha dhexdooda mooyaane labadaa laguma tukanayo baabu nahyi can asalaati fii mabaariki اlibil waxaa la diiday in lagu tukado meelaha geelu fadhiisto ama uhoydo mabaarik waa halku fadhfadhiisto xeradii iyo firkadii iyo sabadii ceelka meeshaa geelu fadhiisto can ilbaraa'i bni caazib qaala wuxu uhi su'ila rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama can الsalaati salaad ma lagu tukan karaa baa la yidhi fii mabaarik اlibil geelu meelaha uu fadhiisto ama u hoydo faqaala wuxuu uhi laa tusalluu ha ku tukanina fii mabaariki libili geelu meelaha uu fadhiista iyo xeradiisa fa inahaa geelu min ashayaaiini shayaaiintu ka yimi oo shaydaan baa ku lifaaqan ama fa inahaa mabaarigtaasi min ashayaaiin shayaaiinta ayaa uhoyata xerada geelu shaydaanka uhoydaa wasu'ila waxaa la weydiiyey can isalaati baa la weydiiyey fii maraabid اlghanam ariga xeradiisa faqaala wuxu uhi salluu fiihaa xerada ariga iskaga tukada faina fiiha barakatan baraka ayaa ariga ku jirta ari raafyare iyo noocii ari jirka la odhan jiray ammaan baa u dhacday geel jirihii dhigdhuglaha ahaan ahlulfadaadiin buu nebigu u bixiyey iyagana halkaasaa lagala dhacay liiskii shaydan waaya hadde waila libili kayfa khuliqatna way jirtaay ogow waila libili kayfa khuliqat may ku cibro qaataan sida loo abuuray iyo cajaa'ibta uu leeyahay marka geeljiruhuna dee daliil weynna waa haystaa la soco almuhim waxaa meesha ku jiraa waa nicmo ilaahay oo intoo dhami waa nicmooleyd ilaahayna wada siiyey midna waxba lagama sheegi karay waa barwaaqa ilahay nu ka gudoomana intuu qur-aanku ammaanay u adiga arkay laakiin marka meesha yaallaa waxa weeye kii aynu ishayna inkaarta qabay ee shaydaanka ahaa ayaa laga yaabaa inuu geela kuu soo dhex galo oo uu kugu soo kaakiciyaba oo geelii uu ku durduriyo dadkii tukanaya musalliinta ahaa ama dee qofkii neefkii wuu ka weyn yahay neefkan geeli waa kaa kaa weyn markuu u sahlan yahay qofkan tukanayaa shaydaanku wuxuu odhanaya warar mu kugu soo cararaa warar mu ku jiidhaa waxaasoo odhanaya mid kaleo laga yaabaa geeljirihii markuu ne geelii dhex taagan yahay inuu daadaawadaba oo candhadiisa iyo rimaygiisa iyo kuruskiisa iyo shaydaanka halkaana uu soo galo adigu shaydaankan unbaa mushkiladu ka timide geela ma aha shaydaankiibaa laakiin geelii kuusoo dhex galayo kolba dhankaaga yara faa'iidaysanaya haddaad imanka halkaa dollar rasayso hal milyan oo dollar ood hortaada dhigato bal ka waran oo aad salaadiina tukanayso hal milyan oo rasaysan markay u sahlantahe waxaad odhan kartaa ama uu ku odhan karaa inaad cinjirka ka yar dibcisaa fiican si aanay u dildilaacin waxunbuu kuu sheegi marka sawir noocaasoo kafaa'idaysi ah maalka iyo musiibadiisa kafaa'idaysiga uu kaa faa'iidaysanaya shaydaanku arigii laakiin waa kaasoo kibirna ma jiro kuna jiiri maayo waa ari raafyare wax mushkiladoo shaydaan kugu soo kicin kara male halkaa waxaa ka muuqanaya oo kale xerada arigi iyo xoolaha digadoodu inaanay nijaas ahayn waa xeradii ariga waa lagu fasaxay tan geelana looma diidin inay digadu nijaasti iyo kaadidu e geela iyo arrinkiisa loo diiday iyo waxaa kale aynu sheegayna baabun mataa yu'maru lghulaamu bisalaa caruurtii iyo salaad carruurtii iyo masaajidkii baynu gallay caruurtii iyo salaaddii iyo masjidkii mataa yu'maru lghulaamu bisalaa ilmaha goormaa salaada la faraya can sabrata bni macbad aljuhaniyi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi muruu asabiya ilmaha yar waxaa fartaa sabi wiil iyo gabadhba uu noqone la soco bisalaati tuka dhaha idaa balaga sabca siniina marka uu toddoba jir gaadho wa idaa balaga cashara siniin markuu toban jir gaadhona fadribuuhu calayha ku edbiya warku waa intaa macnaheedu waxa weeyaan waxaa iska macruufa dadka reer miyigu way yaqaanaan qaalinka marka uu yar yahay la layliyo ee hoggaanka intoo lagu soo qaato lagu soo qabto la jarabaro ee la heeriyeeyo ee la qarqarsiyo ee la faruur xidho intuu yaryahu korayo goordhow wuxuu noqdaa awr weynoo dee gurgurqaada ka caruurta iyo bakeriyada iyo naylaha yaryar lagu aaminaa buu noqdaa ee biyomadaadshaha ah laakiin mid weynoo korana haddii lasoo qabto ka war dee jeenigu ku dhufanaya mana carbisbayaba marka noocaasoo kale weeyaano wuxuu marka uu yaryahay haddii lagu baro shaygan wuu jabsanaanayaa toban jirkii markii lagu edbiyey maad u mala inuu shan iyo toban jir ka tegaya maya shan sanaa udhaxeeya shantaas sana koras dhan buu qaadanaya dabeetana isagii baaba daaciyo dadka ugu yeedhayaba marka cibaadadii oo dhamina waa la mid xajkii sekadii sadaqadii soomkii sidaasoo kale la wada faraya marka intan uu toddoba jirka yahay waxa wey aab hooyo sidaa yeel tuko marka kalena waxa weeyaan edbin aan lafjabin ahayn dhiigna laga sii daynaynin noocyadeedu ay kala duwan yihiin darbi buu nebigu sheegay lakiin darbi dee dil weyna maaha waa wax u muujinaya caruurta inuu waalidkii xanaaqu xayraan yahay oo ilmaha arin weyn uu ka tegay baa loo muujinaya can cabdillahi bni camr bn caas qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam muruu wlaadakum bisalaati wahum abnaau sabci siniin iyagoo toddoba jira amar siiya wadribuuhum calayha ku garaaca oo ku edbiya wahum abnaau cashrin iyaga oo toban jir ah wafariquu baynahum caruurta dhexdooda waxaa ku kala kaxaysaan fi lmadaajici halka jiifka wiilashuna qayb ha seexdaan habluhuna qayb ha seexdaan ila edab daraa ka bilaabmi karta halkaas iyo anshixumo iyo anshax daro wiilashuna dhinac habluhuna dhinac walow loox lagu kala xidho ama maro lagu kala xidhona ha ahaato taasina waa adaab kale oo wada noolaanshaha caruurta la xidhiidha can cabdillaahi bn camr bn caas biisnaadihi wa macnaahu zaada wuxuu kordhiyey waidaa zawaja axaduku midkiin marka uu guuriyo khaadimahu shaqaalihiisa shaqaalihiisii buu guuriyey cabdahu buu guuriyey addoonkiisii aw ajiirahu ama kii u shaqaynayey falaa yanduru yuu eegin ilaa maa duuna surati inta ka sokaysa xundhurta wa fowqa rukbati jilibka ka sarraysa xundhurta iyo jilibka inta udhaxaysa yuu ka eegi haddii gabadhu addoon ay lahayd oo addoonkii ay guuriso intaa ayay ka eegin ninkiina sidoo kale hadduu addoon lahaa addoon uu lahaa addoontiisa marka hore inuu jimaaco oo u galmooda way u bannaaneen laakiin hadduu u guuriyey cid kale cid buu u guuriyey markaa cawradiisu waa intaas cawrada ragga intoo kale ay leedahay dee ninkaa u guuriyey bay xalaal u tahay isagu intaa ayuu ka eegin ilaa iminka lama mucaamaloon karoo ninbuu u guuriye ninba addoon iskale markaa cid buu u guuriyey isaga galmadeedi waa ka xaraanoo nin bay xaas u tahay markaa meelaha kale wuu ka eegi karaa laakiin intaa ah soonahaasi waa xidhan yahay marka taasina waa adaab kale oo xadiidka uu nebigu sii raaciyey calayhi salaatu wasalaam oo nidaamkii usarka iyo qoyska ah oo lasii xidhiidha baabka marka macnaheedu waxa weeye carruurtii masaajidka waa la geynayaa waana lagu amraya inay kusoo tukadaan waanay ku barbaarayaan shidaalkana way ka soo qaadanayaan laakiin inay ku ciyaaraan iyo inay wasakheeyaan lama ogola hadday yihiin kuwo toddoba jirkaa ka hooseeya oon ismaamuli karayninna waa in gacanta lagu hayaa siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantii yarayda umaamo iyo xasan iyo xuseen iyo isagaa wadan jiray way yaryariinoo masaajidka wuu la soo gelaya markuu dadka tukinayna wuu iska sitaa laakiin dee ummadda kusii dayn maayo ilmaha yar xasan iyo xuseenna isagaa wato dushiisay ku ciyaarayaan markuu tukanayo inanta yarna isagoo dad dadka tukinayuu gacanta haystaayu wataa marka hadday dhacayso dee in xafaayadii loo soo xidho oo wasakdiisii iyo ciyaartii masaajka laga ilaaliyo lagu filaanayana way fiicantay haddii kale kii aan mumayizah inaan waxba kala garanayn waa in laga ilaaliya masaajkii si aanu dhib ugu keenin xadiidka isagoo odhanaya janibuu sibyaanakum wamajaaniinakum cani ilmasaajid isagu waa mawduuc ama waahin mara isagu ma sugmin dadkiina waalanaya ciyaalkiina ka ilaaliya masaajidadiina kaasi isagu umax jira maaha ama lama daliishan karayo wallahu aclam